بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo saddex iyo kontonaad ee min suurati albaqara ilaahay waxa uu ihi subxaanah tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi minhum man kalama allahu warafaca bacdahum darajaat waaataynaa ciisa bna maryama albayinaati waayadnaahu biruuxi اlqudus wlow shaaءa allahu ma اqtatla aladiina min bacdihim min bacdi ma jaaءathum اlbayinaat walakin اkhtalafuu faminhum man aamana waminhum man kafar walow shaaءa allahu ma اqtataluu walakina allaha yafcalu ma yuriid ilaahay waxau ihi subxaanah tilka taas alrusulu ee rususha ihi fadalnaa waanu kala fadilnay marka tilka ismu ishaaraha alrusul waynu ku bayaaminay fadalnaana khabarkii baynu ridnay ama tilka taasi alrusulu weeyaan haddii mubtade iyo khabar laysaga dhigo fadalnaana aada ka xaalayso tilka taasi ishaaraduna waxay ku dhacaysaa wa inaka la min almursaliin waa rusushii lasoo sheegay ee allah uu yidhi subxaanahu wa tacaala wa innaka la mina almursaliin nebi moxamedow waxaad ka mid tahay kuwa lasoo diray kuwaas ayaa ishaaradu ay ku dhacaysaa waxaana fiican tilka sida aysaru tafaasiirku sheekh abubakr jaabir aljazaa'iri hoosta siduu ku tilmaamayo waxaa fiican tilkada in laga dhigo bimacnaa ulaa'ik kuwaas allah waxau ihi markaa tilka ay ulaa'ika kuwaas waa rusushaa lasoo sheegay alrusulu ee rususha ah fadalnaa waanu kala fadilay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale ayaanu ka fadilnay oo waa kala sarraysiinay allah waxau ihi minhum waxa rusushii ka mid a man kallama allaah mid allahu la hadlay oo si toosa uula hadlay warafaca waa kor yeelay alle bacdahum barhkoodna darajaat darajooyin buu kor ugu qaaday alla waxau ihi wa aataynaa waxaanu siinay ciisa nebi ciisena waxaanu siinay ibna maryama ciisihii ina maryamo ahaa albayinaati xujooyinkii cadcaddaa iyo mucjizaadkii ayaanu siinay wa ayadnaahu waxaananu ku xoojinay ciise biruuxi اlqudusi ruuxdii ahirnayd oo malakuljibriila calayhi الsalaam allah waxau ihi walow shaaa allah ilaahay haddii uu dooni lahaa ma doonine maqtatala may dagaalameen shaa'ada mafcuulkeeda inta badan waa la xadfaa waxaana laga fahmaa waxa ka dambeeya macnuhu markaa waxa uu noqonayaa walow shaaa allahu ilaahay haddii uu dooni lahaa cadama qtitaalihim inaanay dagaalamin hadduu dooni lahaa muu doonine maqtatala may dagaalameen alladiina kuwii min bacdihim rususha ka dambeeyey alla hadduu dooni lahaa inaanay dagaalamin dee may dagaalameen laakiin inay dagaalamaan buu doonay oo way dagaalameen macnuhu weeyi min bacdi maa jaaءathum اlbayinaatu aayaadka cadcaddi intay u yimaadeen kadib waxa weeyaan may dagaalameen oo min bacdi maa jaaءathum اlbayinaat waxaad ka bedeshaa min bacdihimta alla waxau ihi walaakin ha yeeshee ikhtalafuu way iskhilaafeen fa minhum waxa ka mida umamka ambiyada loo diray man aamana kuwa rumeeyey wa minhum waxa ka mid ahaaday umamkaas man kafara kuwa gaaloobay walow shaaa allah alla haddii uu dooni lahaa ay cadama qtitaalihim inaanay diririn oonay dagaalamin maqtataluu mabay dagaalameen walaakina allaah ha yeeshee allaah yafcalu waxa uu sameeyaa huwa alle maa yuriidu waxa uu doono waa facaalu limaa yuriid laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun isaga lama weydiiyo wuxuu sameeyey muxuu u sameeyey waayo waa facaalu lima yuriid waa siduu doonaba yeele walaa yafcalu ilaa lixikma sawaan culima aw lam yuclam wax waluu sameeyana xikmad xeel dheer baa ku jirta ha la garto ama yaan la garan alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga hele muuminiinta ahow anfiquu bixiya mimaa ay min bacdi maa shay barhkii wax ka bixiya kaasoo rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay waxaanu idinku arsaaqnay barhkii bixiya min qabli an yaatiya inta aanu iman yowmun maalin intaanu iman waa qiyaamadii ah maalinkaasoo laa baycun iib aanu ahaanin fiihi yoomkaa dhexdiisa oo iib lagugu furanayaa aanu jirin naar iyo cadaab haddaad mutaysato wax lagu iibinayaa aanu jirin ilaa adduunka waaba lagu furan karaa oo wixii ku gala waa lagaa waxa weeyaan waa lagaa furan karaa ama waa lagu iibin karaa walaa khulla saaxiibtinimana aanay jirin wax kuu taraysaa walaa shafaaca ergana aanay ahaanin waalkaafiruuna kuwa gaaladaihi hum gaaladu addaalimuuna kuwa daalimiinta a weeyi yacnii dulmiga dhammayska tiran kuwa ku dhacay kufaarta weeyi waa adulmu alakbar waayo waxaa jira dulmun duuna dulmin kanise waa kii weynaa haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay arrimo muhiim ah waxaa ka mid ah tafaadul اrusuli fima baynahum waanahum calى darajaati mutafaawita faafdalhm muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam uma ibrahim uma saa'iru uli اlcasmi aayaadkan waxaa ku sugan in rususha ilaahay kala fadilay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala lixikmati baaliga ayuu makhluuqaadkiisa ay u kala mudan yihiin oo u kala fadilay oo amaakintu waa kala fadilan tahay oo dee make iyo madiina meelaha kale dee lamid ma aha waa ka fadilan yihiin asminada iyo waktiyaduna waa kala fadilan yihiin oo bisha ramadaan dee bilaha kale waa ka mudan tahay cashru dilxija maalmaha kale waa ka mudan yihiin sidaasoo kale makhluuqaadkiisana ilaahay waa kala fadilay oo rusushuu rabbi soo diray masinna xagga darajada waa kala sarreeyaan waxa ugu sarreeya nabiyuna muxamed salى اllahu عalayhi wasalam oo rasuulku waxa uu yihi calayhi afضal الsalaaةi wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa fakra aadam wuxuu dhalay ka ugu mudan ee sayidkoodaan ahay faanna ma aha ee waa xaqiiqo iyo dhab jirta waxaa markaa kusoo xiga waa nebi ibraahim oo isaguna khaliil الraxmaan ah kii ilaahay u doortay ee waxa weeyaan jacaylka iyo maxabada khaaska uu ku gaar yeelay ee dadka kale uu ka doortay watakhada allahu ibraahiima khaliila wa abulambiyaa waxaana la yidhi darajat lkhulla waxa gaadhay oo darajadaa khullada alla uu siiyey oo khaliilullah noqday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebi ibraahim calayhi salaam oo nebi ibraahim ilaahay waxau yihi watakhada allahu ibraahiima khaliila darajat lkhullana yacni maxabada caadiga ah way ka sarraysaa waa maxabo gaar ah iyo doorasho khaas ah nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam ilaahay waa u doortay darajadaa khullada oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kamaa fii saxiix iljaamici min xadiidi ibni mascuud low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila wa ina saaxibakum khaliilullah waxau yihi haddaan cid khaliil ka yeelanayo abuubakar baan ka dhigan lahaa ha yeeshee saaxiibkiin naftiisuu ujeedaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa khaliilullah markaa cid kale khaliil ka yeelan maayo wey oo sawkii abu hureyra axaadiida qaarkood waxa weeyaan kusoo halqabsan jira awsaan i khaliili waxaa taa la yidhi khulladu dee shardi maaha inay noqoto min aarafayn marka abu hureyra huwa aladii itakhada rasuula اllahi khaliila walam yatakhidhu rasuulu llahi khaliila abu hureyra isagaa ka dhigtay khaliil oo le awsaani khaliili waa xagga abu hureyra laakiin rasuulku khaliil kama yeelan waa kale haddaan cid ka dhiganayo abubakar baan ka dhigan lahaa marka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebi ibraahim oo darajatulkhulla gaadhay ayaa ugu mudan ambiyadii lasoo diray kadib ululcasmiga intii kale muusa wa ciisa wa nuux shanta waxa weeyaan rasuulee ululcasmi min arusul lagu idlaaqo fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul kuwii go-aanka adag iyo casiimada lahaa iyo iimaanka sare waa kuwa ilaahay ku tilmaamay fii suurati shura sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk wmaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiih waa shanta nebiye halkaa lagu sheegay ayaa ululcasmi min arusul la yidhaahdaa waa muusa wa ciisa wa ibraahiim wa nuux waladii awxaynaa ilaykana waxaa lagu ishaaray nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam markaa rusushu sidaasay u kala fadilan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qaarkood kalaan buu ku gaar yeelay minhu man kalama allah oo nebi muuse calayhi salaam si toosa biduuni waasida ayuu waxa weeyaan buurtii tuur ugula hadlay wahaakada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam leylata alisraa'i walmicraaj si toosa ayuu ula hadlay biduuni waasida minhu man kalama allah wa rafaca bacdahum darajaat ciisa bnu maryam ilaahay waxa uu siiyey albayinaat mucjizooyin cadcad waxaa ka mid ahaa ibraau lakmah walabras wa ixyaau lmowta yacni waxa weeyaan dadka barasta leh aan hadlin inuu waxa weeyaan intuu masaxo ilaahay idankiisa ku bogsiiyo kuwii dhintayna uu soo nooleeyaa lagu karaameeyey isaga laftiisu wuxuu ahaa aaya mucjizo waayo ilaahay wuxuu ka khalqay min ummin bilaa waalid hooyo iyadoon aabba jirin laftiisa abuurkiisa iyo dhalashadiisaaba aayad ahayd iyo mucjizo wa inahu la cilmun lisaacati falaa tamtarunna biha ilaahay wuxuu tilmaamay inuu calam iyo astaan u yahay lagu aqoonsado saacadda qiyaame waanu soo degi doonaa aakhiru zamaanka waxaanu dadka ku kala xukumi doonaa sharcigii nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam waayo nebi ciise ma dhiman ee rafacahu allah ilaahay baa kor yeeloo samada u qaaday waana xayun aakhiru zamaankana waa soo degayaa wayaxkum bishariicati muxamadi sala allahu calayhi wasalam wa ayadnaahu biruuxi lqudus waa min baabi idaafati almawsuufi ilaa sifatihi alruuxu almuqadasa ruuxdii la tahiray waa jibriil calayhi asalaam isagaan ku xoojinay baa alla uu yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo aayaadkan ku jira ihbaatu sifati alkalaami lilahi caza wajal minhu man kalama allah in kalaamku uu yahay sifo alla uu leeyahay oo loo sugayo kalaam ullah inuu xaq yahay oo sifo alle uu yahay oo hayru makhluuq makhluuq aan u ahayn bixarfin wa sawtin xuruuf iyo cod u leeyahay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ana kula maa yaxsulu fi lkown min iimaani wa kufri wa hidaayati wa dalaalati bimashiiئati اllahi tacaala famaa shaءa allahu kana wamaa lam yasha lam yakun wax alla waxa kownka ka dhacaya hadday gaalnimo tahay hadday iimaan tahay hadday hanuun tahay hadday habow tahay doonista ilaahay bay ku dhacayaan laakiin mashiicada alleh waxay u qaybsantaa laba mashiica kowniya iyo mashiica qadariya ee waxaan ujeedaa mashiica kowniya qadariya iyo mashiica sharciya mashiicada kownigii waa bimacna alqadar waxa alla uu qadaray shar iyo khayrba ilan shar iyo khayrba alla qadaray oo wuxuu u doonay ilaahay kownan wa qadaran waa qadaray waayo ilaahay mulkiga iyo kownka lahaanshihiisa isagaa iska leh walaa yakuunu fii mulkihi ila maa yuriid mulkiga allana waxaanu alla doonin dee kama dhaco ila haddii kale tasarufka ayaaba naqsi ku noqon lahay tacala lahu can dalika culuwan kabiira yani makhluuqa ama qofka bani aadamkae daciifkii waxa uu mulkiyo u taliyo dee wuxuu doonay unbaa ka dhaca walilaahi almathalu laclaa laysa kamidli shayin wahuwa samiicu lbasiir allahna subxaana kownkaa ballaadhan ee fasiixa ah wixii alla uu doono unbaa ka dhaca kufran wa iimaanan wa hidaayatan wa dalaalatan laakiin kufriga iyo gaalnimada shaaahu llaahu kownan laa sharcan ilaahay waa qadaray laakiin sharcan uma dooninoo dee laa yuxibuhu ma jecla raallina kama aha walaa yardaa licibaadihi lkufr marka mashiicada sharcigii waa bimacna almaxaba waxa ilaahay uu raallida ka yahy uu jecelyaho iimaanka iyo daacada iyo wanaagga ah mashiicada kownigiina waa bimacna alqadar o wax alla uu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay labadaba way ku dhacdaa oo dee waa bimacna alqadar waxaanu alla qadarina kownka kama dhaco marka alla waxa uu tilmaamay walow shaaa allahu maqtatala aladiina min bacdihi min bacdi maa jaathum lbayinaat yacni alla hadduu dooni lahaa inaanay dagaalamin may dagaalameen marka dagaalkan oon ilaahay jeclayn haddana kownan ilaahay baa u doonoo qadaray weeyi inay dagaalamaan waa qadar alleh waxaanu alla qadarin ile ma dhacaye waxaa kaloo aayaadkan ku sugan damu اlاkhtilaafi fi اddiin in la caayay waxa weeye khilaafka diinta laysku khilaafo walakin ikhtalafuu fa minhum man aamana wa minhum man kafar khilaafkii wuxuu dhaxalsiiyey dee gaalnimo ayuu geysiiyey marka khilaafka diintu hadduu durko dee kufri buu sababi karaa waana madmuum waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujuub اlinfaaqi fi sabiili اllah wاlisticdaadi liyowmi اlqiyaama waajibnimada ay waajib tahay ilaahay dartii in wax loo huroo loo bixiyo loona diyaargaroobo maalinta qiyaamada een madax furasho iyo ergo midna aanay jirin yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya ywm laa baycun fiihi walaa khula walaa shafaaca walaa shafaaca waa la ilaaqay laakiin waxaa soo khasisaya dee nusuusta kale tilmaamaysa dadka ahluliimaanka iyo towxiidka in loo ergeynayo ergadu ay gaadhayso shafaacaduna ahlu sunnaha agtooda waa laba oo shafaaca muhbata iyo shafaaca manfiya shafaaco la diiday iyo shafaaco la sugay marka shafaacada manfigii waa gaaladu inaanay erga waxba u tarayno famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin laakiin muminiinta ahlu tawxiidka ah shafaacadu waxbay u taraysaa oo waa anfacaysaa laakiin waxaa shardi u ah dee ilaahay inuu idmo man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnih ilaahay waa inuu fasaxo ilan isagay gacanta ugu jirtaa shafaacadu qul lilaahi shafaacatu jamiica mashfuucu lahuga loo ergeynayana ilaahay raalli waa inuu uga noqdo shafaacada walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa marka haddii shuruuddaa la helo dee shafaacadu waa muhbata waana liahli tawxiid min hadihi lumma wlkaafiruuna hum aalimuun waxaa laga garanaya halkaa dulmigaasi inuu yahay dee dulmigii weynaaye akbarka ahaa ee aanu ahayn kii yaraa wlkaafiruuna hum aalimuun culimadii taabiciinta axad ka mid oo ibnu dinaar ayaa waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii qaala wاlkaafiruuna hum اظaalimuun walam yaqul wاظaalimuuna hum اlkaafiruun ilaahay baa mahadsan yidhi wاlkaafiruuna hum الظaalimuun gaaladu waa ظaalimiin waayo dee towxiidkii iyo cibaadadii allow lahaa bay ka qaadeen oo cid kale ay siiyeen dulmiguna waa wadcu shay fii hayri mowdici waxa uu yidhi allaha sidaa yidhaa mahadsan ee aan odhan wاظaalimuuna hum اlkaafiruun ظaalimiintu waa gaalo waayo dulmigu dee muslimki iyo gaalkiiba waa ka dhacaya si aan loo moodin dee aalim kastaa inuu kaafir yahay allah waxau ihi tilka taasi ama tilka bimacnaa ulaaika kuwaasi arusul waa rusushii mubtadiya khabar baynu isaga dhignay haddaad ku bayaamisana mubtadaha xagga dambe unbaad dhigi oo tilka ay ulaaika kuwaas arusulu ee rususha ah fadalnaa waanu fadilnay bacdahum calaa bacd tilka ay ulaaika kuwaas arusulu ee rususha ah fadalnaa waanu fadilnay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale ayaanu ka fadilnay oo waa kala sarraysiinay minhum waxaa ka mid a rusushii man mid baa ka mid a kallama allaahu ay kallamahu allaah ilaahay uu la hadlay wa rafaca kor buu u qaaday bacdahum barhkood alleh darajaatin darajooyin buu kor ugu qaaday wa aataynaa waxaanu siinay ciisa ciise waxaanu siinay ciisihii ibna maryama maryamo inakeedii ahaa ina maryama albayinaati aayaadkii iyo daliiladii cadcaddaa baanu siinay wa ayadnaahu waxaananu ku xoojinnay ciise biruuxi اlqudus ruuxdii ahirnayd walow shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa ma doonine cadama iqtitaalihim usoo qadar mafcuulka inaanay dagaalamin alla hadduu dooni lahaa muu doonine maqtatala mabay dagaalameen aladiina kuwii min bacdihim ay rusul rususha ka dambeeyey may dagaalameen min bacdi maa jaaءathum اlbayinaatu aayaadka cadcadi intay u yimaadeen dabadeed may dagaalameen walaakin ha yeeshee ikhtalafuu waa iskhilaafeen oo fa minhum waxaa ka mid a umamkaa markaa ambiyada loo diray man mid baa ka mid a aamana rumeeye huwa manku wa minhum waxaa ka mid ahaaday man mid baa ka mid ahaaday kafara gaaloobay huwa manku walow shaaa allah alla hadduu dooni lahaa ay cadama iqtitaalihim inaanay dagaalamin alla hadduu dooni lahaa hee maqtataluu may dagaalameen walaakina allaha markaa dee waxa weeyaan ilaahay baa aan doonin yani cadamu liqtitaalko macnaha dagaalkooda alla doonay oo uu qadaray markaa way dagaalameen weeyi walaakina allaha ha yeeshee alleh yafcalu waxa uu sameeyaa huwa alle maa yuriid waxa uu doono yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyey yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow anfiquu bixiya mimaa min bacdi maa kii barhkii bixiya kaasoo rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay oo ilaahay deeqdiisa iyo dulqaadkiisa waxaa ka mid a wuxuu isagu ku siiyey wada bixi kuma odhane barhkii bixi buu ku yidhi weliba wuu kuusoo bedelaya wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu anfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum min bacdi maa rasaqnaakum kaanu idinku arsaaqnay barhkii bixiya min qabli an ya'tiya intaanu iman ka hor yowmun yowm intaanu iman yoomkaasoo laa baycun iib aanu ku sugnayn fiihi yoomka dhexdiisa oo waxba aan la kala iibsanayn oon madax furasha jirin walaa khulla saaxiibtinimo wax kuu taraysaana aanay jirin walaa shafaaca erga ku anfacaysaana aanay jirin waalkaafiruuna kuwa gaaladiihi hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa daalimiinta ah allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum allah waxau ihi allaahu alle mubtade khabarkiisii maxduuf yahay ka dhig khabar mubtadihiisii maxduuf yahay oo huwa allaahu huwa alle allaahu alle weeyi laa ilaaha ay laa macbuuda xaqun mid la caabudo xaqii ma jiro ilaa huwa isaga mooye ama laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq xaq mid lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alle mooyaane alxayu horaynu usoo marray aldamiiru laa yuncatu walaa yuncatu bih damiirka waxna laguma sifeeyo wasfina ma noqdo markaa ama ka bedel ama ka gooso labaduba waa kuu bannaantay haddaad ka bedesho laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq ilaa huwa isaga mooye alxayu allaha nool mooyaane oo waxay ka dhigan tahay ay laa ilaaha ila alxayu waa haddaad huwada ka bedesho haddii kale ka gooso oo dee khabar mubtadihiisi maxduuf yahaba ka dhig oo huwa alleh alxayu ka nool weeye nolosha kaamilka ee dhammayska tiran leh alqayuumu ka iskii u taagan ee makhluuqaadkana arrimahooda ku qumee maamula weeyi oo qayuum waa alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayri waa ka iskiina u taaganeen cid u baahnayn makhluuqaadkoo dhanna arrimahooda u taaganee maamulaya ee kala daberaya ee u qumaya arrinkooda ayaa la yidhaha alqayuum laa taakhuduhu ma qabato alleh sinatun lulo iyo walaa nawmun hurdatoona lahu ay lilaah alla ayuunbuu u sugnaaday waa xasri eh waayo taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra markaa lahu ay lilaahi waxda alle oo keliya iska leh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba man waa kuma daakani alladii kaasoo yashfacu ergeynaya huwa ladiigu cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnih fasaxiisa iyo ogolaanshihiisa mooyaane waa kuma ka ilaahay oo aan idmin isagu ergeyn karaa ay laa axada yashfac waa istifaam inkaariyaho bimacna nafyi ah axad ergeyn karaa ma jiro ilaa biidn illaah yaclamu waa og yahay huwa rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday ee adduunyada ah waa ogyihi iyo wamaa khalfahum waxa dabadooda ahaadee ka dambeeya ee aakhire ee sugaya sidaa cagsigeedana waa lagu fasiray oo yaclamu waa ogyahay huwa alleh maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaadoo aakhirada ka horeysa ay sii qaabilayaan ay kusii socdaan ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday oo adduunyadana ay kasii socdaan ah waayo ruuxu waa dee muqbilun lilaakhirati wa mudbirun can iddunya aakhiro waa qaabilo wuu kusii socdaa adduunyana waa ka daba jeediyo waa kasii socdaa allah waxau ihi walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin shay shaygaas oo min cilmi ilaahay cilmigiisa ka mid ay min macluumaatih macluumaadka waxyaabaha alla uu og yahay cilmigiisu ku tacalluqo shay ka mid ah ma koobi karaan ilaa bimaa shay mooyaane kaasoo shaaa uu doono huwa alleh waxa alla uu doono inay ogaadaan ee isagu uu ogeysiiyo mooye wax kale ma koobi karaa wasica waa ka ballaadhay kursiyuhu kursigiisu yacnii kursigaa alla uu abuurey makhluuqaadkiisa ka midihi waa ka waasac noqday asamaawaati samooyinka iyo walarda arladaba cirarka iyo dhulalkaba waa ka ballaadhay kursiga makhluuqa makhluuqaadka alle ka mida ihi walaa ya-uuduhu ilaahay ma cuslaynayo oo ma cusleeyo xifduhumaa cirarka iyo dhulalka ilaalintoodu alle ma cuslayso wa huwa alle alcaliyu ka sarreeye weeyi daatan wa qadaran wa sharafan daata ahaan iyo qadar ahaan iyo sharaf ahaan si walba waa ka u sarreeya ha odhanuun waa xagga qadarka iyo sharafka daatadiisuna waa sarraysaa oo dee alraxmaanu cala alcarshi istawaa ay calaa wartafac carshigiisa ayuu ka sarreeyaa alcadiimu waa allaha weyn oo daatan wa qadaran wa sharafa daata ahaan iyo qadar ahaan iyo sharaf ahaan si walba waa u wenya hadihi aaya waa aayat lkursi waxaana la yidhaha waa acdamu aayatin fi lqur'aan waa aayadda ugu weyn qur'aanka fadaa'il badan baanay leedahay oo waxaa ka mid a inay sunno tahay salaad kastoo farala dabadeed in la akhriyo rasuulkuna yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka akhriya bacda kulli fariida jannada geliddeeda uma diida ila almowt isaga iyo janno geeri unbaa udhaxayso waa gelaya fadliga ay leedahay waxaa ka mid a marka la seexanayo adkaarta la akhriyo ayay ka mid tahay ee ilaahay addoonka ku ilaalinayo aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay towxiidkiisa iyo cadamadiisa iyo weynidiisa iyo sifaadkiisa wax ka mid ah sarreeya iyo makhluuqaadkiisa waaweyn oo astaan u ah ilaahay weynidiisa iyo cadamadiisa oo kursiga oo kale sida xadiidka ku sugnaaday rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay inuu kursigu yahay marka cirarka iyo dhulalka loo eego bimansilati xalaqa mulqaatin fii falaah fii ardi falaah sidii giraan yar oo bannaan cidla a lagu dhex tuuray giraan taa yari siday toddobada dhul ku tahay ayaa waxa weeyaan cirarku ay kursiga ku yihiin oo kursigu uga wen yahay waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay oo weynida iyo cadamadaa leh laakiin isagana carshigaa kasii weyn oo acdamulmakhluuqaad ah oo ma gaadhayo carshiga laakiin cirarka iyo dhulalka ayaa kursigu uu ka wen yahay marka kursigaasoo makhluuq alla abuuray iyo hadduu sidaa cadamadiisu ay tahay famaa baaluka bikhaaliqih maxaad u malaynaysaa khaaliqii abuurayna weynidiisa iyo cadamadiisa wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waxa uu tilmaamay ka xaq lagu caabudaa isaga un inuu yahay dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail ka keligii xaq lagu caabudaa waa alla un subxaanah ilaahay sokadii wixii la caabudana waxa lagu caabuday waa baail oo wax alla wixii ilaahay ka soo hadhay cibaadadoodu waa gardarro iyo butlaan waxa gar ah oo xaqahun cibaadada alleh laa macbuuda bixaqin ilaa hu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum alxayu waa ka xayaatada dhammayska tiran leh oo sifaadka qaarkood khaaliq iyo makhluuqu yacni xagga lafdiga hadday isaga mid noqdaan oo xayaato iyo xayaato adna waad nooshay allana waa noolyi laakiin farqiga udhaxeeya waxa weeye wa xaqiiqada iyo kayfiyada oo xaqiiqatu lxayaat xaqiiqada nolosha alle waa nolol dhammaystiran oo lam yasbiqhaa cadamun walaa yalxaquhaa zawaal cadamna kama horeyn oo ilaahay weligii wuxuu ahaa xayun zawaalna kama daba imanayo oo huwa alxayu ladii laa watawakal cala alxayi aladii laa yamuut yani weligii ilaahay dhimasho ma soo gaadhayso waa mid nool weligii ila alabad marka nolosha alleh waa midaa dhammayska tiran leh laakiin nolosha makhluuqu waa daciifo waa naaqis waayo sabaqahaa cadam wayalxaquhaa zawaal cadam baa ka horeeyey oo waxa ku soo martay dee xilli aanad jirin kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum sideed alle uga gaaloobaysaan idinkoo amwaad aha oo alla idin nooleeyey idinkoo ahaa wax cadamoon jirin oo ilaahay idin jirsiiyey sidee uga kufriyaysaan marka nolosha aadamaha iyo makhluuqaadka oo dhan dee cadam baa ka horeeyey wayalxaquhaa zawaal zawaalna waa ka daba imanayaa oo dee waad dhiman doontaa kullu nafsin daa'iqatu lmowt marka nolosha makhluuqaadku sidaasay nolol naaqisa oo kala dhiman u tahay laakiin xayaatada alle waa taa dhammayska tiran een cadamna ka horeyn zawaalna ku iman doonin alqayuumu weeyaan oo yacni waa ka iskiina u taaganeen cid u baahnayn arrimaha makhluuqaadkana isagu maamula ee u taagan lulo iyo hurda midna aanay waxa weeyaan qaban lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard mulkiga ballaadhan ee intaa leeg keligiibaa iska leh oo cidi lama laha cidina lamay abuurin ilaahay waxa uu tilmaamay shafaacadana cid idankiisa mooye idan la-aan ku shafaaco qaadi kartaa inaanay jirin waanaynu soo tilmaannay labada qaybood ee shafaacadu ay tahay waxa alla uu tilmaamay cilmigiisa waasica ah ee ballaadhan ee wax walba uu ogyahay maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun wixii ahaadee hore u jiray iyo waxa ahaan doonee dhici doona iyo waxaan dhicinba een dibna u dhacayn haddii uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa cilmigiisu waa caam waxaasoo dhan waa koobay dadkuna ma koobi karaan wax cilmigiisa ka mida wuxuu isagu ogeysiiye mooyaane oo xataa rusushu intay og yihiin waa inta ilaahay u waxyooday bas caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul ilaahay waxaa maqane haybkaa ka og weeyi haybkiisaa maqanna cidna ma daalacsiiyo oo ma tuso oo ma ogeysiiyo ilaa rasuul uu raalli ka noqday mooye rasuulkuna wuxuu ka og yahay uun dee inta loo waxyoodo yacni cilmiga xataa rasuulku uu og yahay ma aha caam waa maxduudo waa xadidan yahay oo wuxuu ku kooban yahay inta loo sheegay allah waxa uu ihi allaahu ay huwa allaahu huwa alle allaahu alle weeye waa almacbuudu bixaq ka cibaadada xaqa u leh keligii la caabudo weeyaan ilaahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane allah alxayu huwa rabbi alxayu ka nool weeyaan nolosha dhammayska tiran leh alqayuumu ee iskii u taagan khalaa'iqda oo dhanna arrinkooda u quma ee isagu maamulee gacanta ku haya laa taakhuduhu alle ma qabato sinatun lulo iyo walaa nowmun hurda toona lahu alle oo keliya iska leh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba man daa waa kuma alladii ka yashfacu ergeyn kara cindahu ay cinda allaahi alla agtiisa ilaa biidnih ilaahay ogolaanshihiisa mooyaane cidda kalee ergeyn kartaa waa ayo laa axada yashfacu cindahu ilaa biidnih waa bimacna nafyi yaclamu waa og yahay huwa alleh maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday ee adduunyada ah ee hortooda yaallay arkayaan ama maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaadee ka horeeyay kusii socdaan oo aakhiro ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaadayba alla waa ogyahay ka dambeeya oo aakhiro ah ama wamaa khalfahum waxa dabadooda ahaaday ee adduunyo ah ilaa adduunyadii waa loo daba jeediyo waa laga sii socdaaye alla waxa uhi walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin shay ma koobayaan shaygaasoo min cilmi ilaahay cilmigiisa ka mid ah yacni wax macluumaadka alla uu ogyahay ka midoy koobi karaan ma jiro ilaa bimaa shay mooyaane kaasoo shaa uu doono huwa alleh yacni alla wuxuu doono mooyaane wax kale cilmiga alle kama oga wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila alla waxau ihi wasica waa ka ballaadhay kursiyuhu yacni kursigiisu allah kursigiisa uu abuuray waa ka ballaadhay kursigaa makhluuqee alla uu khalqay assamaawaati samooyinka waa ka ballaadhay iyo wal arda arladaba waa ka ballaadhay walaa ya-uuduhu ma cuslaynayaan ma cuslaynaya alleh oo culays kuma aha xifduhumaa cirarka iyo dhulalka ilaalintoodu ilaahay ma cuslaynayso wa huwa alleh alcaliyu ka sarreeya weeyaane si walba u sarreeya daata ahaan iyo qadar ahaan iyo sharaf ahaanba alcadiimu ee weyn ee si walba u weyn daata ahaan iyo qadar ahaan iyo sharaf ahaanba alla waxau ihi laa ikraaha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghay laa ikraaha khasbidi ma ahaanin fi diini diinta dhexdeeda oo iimaanka in la galo oo la qaato laysku khasbi maayo qad tabayana waa caddaaday alrushdu hanoonkii min alghayi baadida waa ka caddaaday faman axadka yakfur haddaba ka gaalooba bitaaquuti taaquutka oo wayu'min rumeeya billaah ilaahay rumeeya faqad istamsaka kaasi dhab ahaan buu u cuskadoo ugu dhegay bilcurwati guntintii alwuhqaa ee adayga badnayd waa afcalu tafdiil oo wuhqaa waa ta'niisu awthaq oo afcal ah lanfisaama xaal go-nin aanu u sugnaanin lahaa guntinta oo aanay kala go-ayn guntintii adkayd een kala go-ayn ayuu cuskaday wallaahu alle samiicunkii maqal badan weeye caliimuna cilmi badan allaahu alle waliyu ladiina kuwii gargaarahooda weeyi ka arrinkooda maamule ee tawaliya ee u hiilinaya weeyi kuwii aamanuu rumeeyey yukhrijuhum waxa uu muuminiinta alle ka saarayaa min adulumaati mugdiyaalka ama madowiyada ila annuuri iftiinkaanu u soo saarayaa waaladiina kafaruu kuwa gaaloobayna awliyaa'uhum gargaarayaashooda iyo xigtadoodu adtaaquutu taaquudka weeyi oo yukhrijuunahum awaaqiiddu waa ka saarayaan oo awaaqiid halkii laga fahmay taaquud waaba mufrade ashaa jinsiye oo waa jinsu taaquud marka awaaqiidda oo dhan bay ku dhacaysaa ashu markay jinsiye tahay xagga macnuhu isamku jamc ka noqonaya oo cumuum ka faa'iideynaya waa jinsu taaquud sidaasaa yukhrijuuna waawljamaacah loogu celiy yukhriju lama odhan yukhrijuunahum waa ka saarayaan awaaqiidaasi min annuuri iftiinka iyo nuurka iimaanka iyo islaamnimada iyo aacada iyo khayrkay ka saarayaan oo ila adulumaati madowiyada gaalnimada iyo shirkiga iyo kufriga iyo macaasida ayay u saarayaan allah waxau ihi ulaaika kuwaasi ay ilmutasifuuna bima dukir waxaa la soo sheegay kuwa ku sifoobay asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeye maxaa asxaab loo yidhi waa limulaasamatihim linnaar waa laasimidda naarta ay laasimayaan ee meelna aanay uga baxayn qur-aankuna asxaabu naar wuxuu u adeegsadaa gaalada ku waaraysa naarta waayo muslimka waa laga saaraya fi nihaaya ulaaika kuwaasi asxaabu naar naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waaraya weeyi haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay arrimo muhim ah waxaa ka mid ah laa yukrahu axadu min ahli اlkitaabayni waman fii xukmihim min almajuus cala اdukhuuli fi اlislaam wayuqbalu minhum اljizya maca baqaa'ihim calaa diinihim halkan laa ikraaha horta waa caam oo cidna inaan diinta lagu khasbayn laakiin caamkani waa makhsuus oo yacnii dad baa laga soo reebay oy khasab tahay ama inay diinta galaan ama lala dagaalamo laakiin cidda loo jeedaa laa ikraaha waxa weeyi waa ahlulkitaabeyn kuwa ahlulkitaabka ee yahuud iyo nasaara iyo kuwa la xukumka ee majuusta kuwaas lagu khasbi maayo oo la odhan maayo khasab ku gala diinta ama waa laydinla dagaalami ee waxaa laga aqbalayaa jizyada inay cashuur ama xoolaha waxa weeyaan maalka madaxooga ku waajibay inay bixiyaan sanadkii qadarka lagu waajibiyey xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakiruun oo aayaddaa waxaa lagu tilmaamay dagaalka lala dagaalamaya ahlulkitaabka haayo waxa looga dhigo uu ku dhammaanayaa intay jizyada ka bixinayaan oo laba mid bay u taagan tahay in lala dagaalamo iyo in dagaalka laga daayo jizyada bixiyaan hadday islaamka soo galaan dee iyada hadalba ma jiro laakiin hadday islaamka qaadan waayaan laba unbay u door leeyihiin oo inay jizyada ogolaadaan iyagoo dulaysan oy bixiyaan oo xukumka islaamkana ku hoos noolaadaan iyo in lala dagaalamo markaa nimanka ahlulkitaabka ah iyo majuusta waayo majuustana nimankii ree hajara xadiidka waxaa ku sugnaaday in waxa weeyaan jizyada laga qaaday marka ahlulkitaabka iyo majuusta waxa weeyi iyaga haddii ay jizyada ogolaadaan iimaanka lagu khasbi maayo ilaaba ilaaba gala la odhan maayo laakiin gaalada kale ka soo hadhay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna diinu kulluhu lilah ayaa u taagan la dagaalama ilaa aanay ka jirayn fitno waa shirki iyo gaalnimo ilaa inta gaalnimo laga waayayo ee diinta oo dhamme ay noqonayso mid alla u barax tiran oo khaalis u ah ilaa inta haayadaa laga gaadhayo la dagaalamo la diriraa layidhi markaa gaalada kale dagaalkooda maxaa haayo u ah dee inay islaamaan haddii kale lala dagaalamo markaa iyaga waa ima alislaam waa ima alqitaal yacni waxay ku khasban yihiin inay diinta soo galaan iyo in lala dagaalamo laakiin waxaa laga soo reebay ahlulkitaabkaas iyo ciddii la xukumo majuustaasa aayadda culimmadu waxay u sheegeen sababu nusuul oo waxay yidhaahdeen nimankii ansaareed ee reer madiina islaamka ka hor wakhtigii jaahiliyada dee niman bilaadiina ahayd intii aan islaamku u iman waxaana la noolaa niman yahuuda nimankaa yahuuddiina waxay isu tirin jireen niman ahludiin oo kitaab iyo diin haysta iyagoon ku toosnayn waxa markaa caado ahayd gabadhu ilmuhay dhashaabo markuu ka dhintee ubadku u xasili waayo ayaa nimanka yahuudeed waxay ku odhan jireen haddaad doonaysaan ubadku inuu idiin xasilo noo keena aanu diintayada baro oo aanu tarbiyayno aanu barbaarino marka waalidiintii nimanka ansaarta wakhtigaa hore qabla alislaam qaar ka mid ah ayaa ubadkoogii u geeyey oo is yidhi malaha sidanaa idiin roonay ku baaqi noqon marka dee ubadkii yahuudiyadii iyo waxyaabahaasay bareen dee ubadkii waxay noqdeen markii ay nimankii ansaareed markii ay islaameen ee rasuulku u yimid sala allahu calayhi wasalam ee diintii ay qaateen ubadkoogii ay hore yahuud ugu geeyeen yahuud bay noqdeen oo dee waa gaaloobeen markaa yahuuddii reer banu nadiir markii ay dooneen ansaari inay madiine bannaanka uga saaraan ayaa ubadkoogii ansaar ubadkoogii qaar ka mid ah oo dee yahuudiyadaa qaatay ayaa doonay yahuuddii inay la baxaan ilan waa la diinay ansaari waxay yidhaahdeen taasi ma dhacayso wallahi inaan ubadkayagu raacayn waxaanu khasab kaga dhigannaa inay islaamka qaataan markaasay soo degtay laa ikraaha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghay oo ubadkiina kuwa doortay gaalnimada iyo yahuudiyada nimanka ahlukitaabka raacay laguma khasbayo khiyaarkooda inay ku soo galaan iyo doorashadooda mooyaane taasaa sababteedu ahayd ayaa mufasiriintu ay ku tilmaameen aayaadkan waxaa kaloo ku sugan ana alislaama kulluhu rushdun wamaa siwaahu dalaal islaamku dhammaantii waa hanoon wixii ka soo hadhayna waa habow qad tabayana arushdu min alghayi waddo udhaxaysoo saddexaad ma jirto waxaa kaloo ku sugan aلتakhali can الradaaئil muqadamu calى التaxali bاlfadaa'il in xumaanaha laga sifoobo oo layska zuuliyaa ka horaysa in wanaagga iyo fadaaئisha lagu sifoobo wataynu hore usoo tilmaanay aلtasfiya watarbiya ama aلtakhliya qabla taxliya dee weelka markaad wax wanaagsan ku shubayso horta waa lasoo xalaa waa lasoo maydhaa markaasaa lagu shubaa marka sidaas oo kale islaamku wuxuu hormariyaa in qofka horta laga sifeeyo gaalnimada iyo shirkiga iyo bidca iyo baadida kadibna lagu tarbiyeeyo iimaanka iyo towxiidka khaaliska ah waxaa laga qaadanayaa faman yakfur biاطaaguut waa atakhliya wa yu'min biاllaah waa taxliyadii iyo tarbiyadii oo alkufru biاطaaguut waa in shirkigii iyo gaalnimadii laga sifeeyo aliimaanu biاllaah waa in lagu taxliyeeyo lagu qurxiyo lagu tarbiyeeyo dee towxiidkii waana macnaa laa ilaaha ila اllah oo laa ilaaha ila allahu laba rukni bay ka kooban tahay oo annafyu wاlihbaat rukniga hore laa ilaaha waa nafyu lcibaadati can kuli maa siwa allah waa in cibaadada loo diiday cid allo cid kastoo alla ka soo hadhay waxaa u dhiganta laa ilaaha faman yakfur biاطaaguuti ila alkufru biاطaaguut waa in cibaado loo diiday ciddii aan alla ahayn ila allahu waa ihbaado waa ihbaat اlcibaadati lilahi waxdah alle keligii in cibaadada loo sugo waxaa ruknigaana u dhigma wayu'min biاllaah oo towxiidkii ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wilaayat اllah tunaalu biاliimaani wاtaqwa wa tufqadu bilkufri wاطugyaan wilaayada ilaahay iyo gargaarkiisa iyo arrinkaaga alle inuu tawaliyo oo uu gacanta ku dhigo oo uu kuu heeliyo waxaa lagu gaadhaa biliimaani wاtaqwa allahu waliyu ladiina aamanuu waxaana lagu waayaa bilkufri wاطaaguut wاladiina kafaruu awliyaauhum اطaaguut oo wilaayada alle iimaan baa lagu helaa alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun biliimaani waataqwa tunaalu alimaamatu fi ddiin yani tunaalu alwilaayatu min allah biliimaani waataqwa tunaalu lwilaaya yacni iimaankiiyo alla kacabsigaa lagu gaadhaa wilaayada alleh inuu ilaahay weli kuu noqdo oo kuu hiiliyo kuu nusreeyo aulumaat waa la jamciyey labada meeloodba waayo gaalnimada iyo shirkiga iyo bidcada iyo baadida wadooyinkooda iyo dariiqadooda waa fara badan yihi annuurna labada meeloodba waa la ifraadiyey oo mufrad baa laga dhigay waayo iimaanka iyo daacada iyo towxiidka dariiqiisu waa mid hal dariiqunbaa ilaahay tagoo ku gaadhsiinaya wax alla waxa kale waa duruq kalood ku ambanaysood ku lumayso laakiin aariiqu lwaxiid aladii yuusiluka ila allah waa dariiq keliya waa ku nebi moxamed maray sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed ayaan diinta dhexdeeda dariiqooyin iyo fariiqooyin aanay ku jirin oo ay mid u tahay alla waxau ihi laa ikraaha khasbid ma aha nin fi diini diinta dhexdeeda waxay culimmadu yidhaahdeen laa ikraaha waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi looga jeeda nahyi oo laa ikraaha fi diini ay laa tukrihu axada fi diin bay ka dhigan tahay qofna diintaa ku khasbina marka cumuumkaana dee waxaa lagu khaas yeelayaa nusuusta kale oo yacni kuwaa laga soo reebay baa laleeyahay lama ikraahi karoo laguma khasbi karo laakiin kuwa kale dee waa ima alislaam waa ima alqitaal lagamana qaadanayo sida dadka inxiraafi qaarkood ay ka daliishadaan xuriyat lictiqaad yani dee aakhiru zamaan baynu joognaayo wax walba waad maqli dadka qaar baa maanta laa ikraha fi diin markay akhriyayaan yidhaahdaa hunaaka xuriyat lictiqaad ruuxu wuxuu doonu ictiqaadi karaa oo diintu doonu qaadan karaa oo maxaa u daliila laa ikraha fi diin nusuustii kale iyo aayaadkii kale iyo waxa weeyaan waa iska indhatiraya waayo dadka ahlu baailka waxaa caado u ah inay nusuusta ilca waran ku eegaanoo midkay doonayaanna qaataan ka kalena ay iska dhaafaan waa caadatu ahli lbidac walahwaa laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay yacni diinta islaamka inay ummadoo dhammi soo gashaa waa khasab oo qof khiyaar u lihi ma jiro inuu diin kala qaato ka ku jiraana inuu baaqi ku noqdo unu ka bixin waa khasab oo qof khiyaar u lihi ma jiro inuu diinta ka bixi karo laakiin dee farqibaa u dhaxeeya qofka ahlu kitaabka ah ee isagu diintii aan haysan macnuhu maaha inuu khiyaar leeyaho khiyaar ma leh oo khasab bay ku tahay diinta inuu galo laakiin waxaa loo diiday uun mar hadduu xukumkii islaamka aqbaluu ka hoos nool yahay jizyadaana uu bixinayo xoolaha islaamku ku waajibiyey la odhan maayo ilaaba ilaa rumee oo dee iimaanku wuxuu ku ansaxayaa iimaan qofku uu doortay oon lagu khasbin laakiin taa macnaheedu ma aha nin walowba waxaa doonta diin ka dhigo ina diina cinda allahi lislaam waayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii la soo saaray ayaa sharaa'icdii hore oo dhan la nasakhay oo mid ka mida laguma dhaqmi karo laakiin waxaa kala duwan rumaynta rusushii hore oo dhan la rumaynayo iyo rumaynta kutubtii hore oo dhan la rumaynayo iyadu waa waajib oo rasuul keliya qofka ka gaaloobaa rusushii o dhan waa ka gaaloobay kitaab keliya qofka beeniyaana kutubtii o dhan waa beeniyey waa waajib ijmaala wa tafsiilan duuduub ahaan iyo iyadoo kala dhigdhigan oo la kala faahfaahiyeyba si guud iyo si gaaraba in loo rumeeyo jamiicu rusul wa jamiicu lkutub laakiin waxaa kala duwan rumaynta iyo dhaqanka aada rumaysid laakiin maanta kuma dhaqmi kartid waayo nebi moxamed maalintii lasoo saaray ayaa sharaa'icdii kaloo dhan la nasakhay marka halkaa waxaad ka garanaysaa baatilnimada hadalka dadka yidhaahda waxa weeyaan ahluladiyaani halaaa saddexda diimood dadka haystaa way siman yihiin oo waa waa saaxiibo yahuudi noqo ama kiristan noqo ama mumin noqo la farqibaa u dhexeeya mucaamalada iyo dhaqanka dadka dhex maraya gaalo iyo muslimiin iyo diinta xaqaa ee qof walba ay waajib ku tahay inuu soo galo qofka gaalka ah mucaamalo adduunya waa idin dhex mari kartaa mucaahad iyo dimi iyo musta'man buu noqon karaa dhiiggiisa iyo maalkiisaba in loo dhawaada ay xaaraan tahay oo qofka islaamka ballanta kula jira ama maganta u ah ama ahlu kitaabkaee ku hoos nool xaq buu u leeyahay inaan loo dhowaan oo la dhibin laakiin taa macnaheedu ma aha inuu kula siman yahay waa gaal ahlu naara haddaanu nebi maxamed rumayn oo aanu diinta qaadan marka laa ikraha fi diin dad baa si khaldan u fasiro o u fahmay sidaa ay u fahmeenna ma aha alla waxau ihi laa ikraaha khasbidi ma jirto fi diini diinta dhexdeeda ay laa tukrihu axada fi diin qad tabayana waa caddaaday alrushdu hanuunkii min alghayi baadidii buu ka caddaaday oo waa kala caddaadeen labadaas faman yakfur axadka ka gaalooba biaaguuti aaguutka aaguutku waa maxay ibnulqayim waxa uu ku sheegay caleyhi raxmat ullah kulu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddah min macbuudin aw matbuucin aw muaacin wax kastoo addoonku xuduuddii shareicada kaga gudbuu ku xadgudbuu ka tallaabsado oo ah mid la caabudo ilaahay hayrkii ama lagu raaco lagu ateeco waxaan aacada ilaahay ahayn oo axad kastoo lagu xadgudbo oo yani waxa weeyaan xuduudda shariicada lagaga gudbo sababtiisu waa aaquut noocu doonaha noqdo faman axadka yakfur ka gaalooba biaaquuti aaquutka oo kulu maa cuwida min duuni illaah wax kastoo alla sokaday la caabudo ama lagu xadgudbay oo wayumin rumeeya billaahi allana rumeeya faqad istamsaka si dhaba ayuu ugu dhegay istamsaka ayaa ka xeel dheer masaka oo aziyaadatu fi lmabna ziyaadatu fi lmacnaa xuruufta carabigu siday u kala yani kelimaadka carabigu siday u kala xuruuf badan yihiin bay u kala macno badan yihiin oo masaka iyo masaka masaka xeel dheer waa ku tuntunsadoo si fiican uga fara qabsaday wladiina yumasikuuna bilkitaab waaqaamu salaa ina laa nudiicu ajra lmuslixiin masaka wuu qabsaday laakiin masaka ka xeel dheer labadaba waxaa kasii saraysa istamsaka ila way ka xuruuf badan tahay marka waa qabsasho adagoo biquwa marka ruuxa aaquud ka gaaloobee alla rumeeyaa faqad istamsaka alla ilaaha si dhaba ayuu ugu dhego xoog uu qabsaday bilcurwati guntintii guntintii alwusqaa ee adayga badnayd lanfisaama xaal kala go-aanu u sugnaanin lahaa guntintaasoo mid kala go-aysa aanay ahayn wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeye caliimun oo cilmi badan allaahu alla waliyu ladiina kuwii gargaarahooda weeye aamanuu rumeeyey oo yukhrijuhum waxa uu ka saarayaa min aulumaat madowyada ila anuuri iftiinkaanu usoo saarayaa wladiina kafaruu kuwa gaaloobayna awliyaauhum gargaarayaashoodu aaaguutu waa aaguutka waa jinsu aaguut oo awaaqiidii oo dhan ku dhacaysa yukhrijuunahum awaaqiiddaasi waxay ka saarayaan min anuuri nuurkii oo marka horeba gaalay ahaayeene nuurka laga saaraya halkuu uga yimid waxaa loo jeedaa nuur lfira waayo kullu mawluudin yuuladu cala lfira ku kasta waxa lagu dhalaa diin jacayl iyo toosnaan ee waa laga leexinayaa faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani marka nuurkii firada ee islaam jacaylka iyo diin jacaylka ayay ka saarayaan amaba kuwii marka hore islaamka ahaan jiray ridoobay ayay dee nuurkii islaamka ka saarayaano gaalnimo u saarayaan yukhrijuunahum waxay ka saarayaan min annuuri iftiinka islaamka iyo iimaanka ila dulumaati madowyada gaalnimada iyo shirkigaanay u saarayaan ulaaika kuwaasi asxaabu naar naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waarayo weeyi alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu llaahu lmulka id qaala ibraahiimu rabbiy aladii yuxyi wayumiid allah waxau ihi alam tara ee alam taclam miyaanad ogay nebi maxamedo oo cilmigaagu soo gaadhin ila ladii kii miyaan cilmigaagu soo gaadhin oonad ogeyn xaaja kula dooday ibraahiima nebi ibraahim fii rabbih rabbigii kula dooday kelinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo weynidiisa maxaanu ula dooday an aataahu llah lian aataahu allah alla inuu siiyey darteed buu ula dooday almulka boqortinimadii oo nicmadii alla siiyey baabuu ku kibray oo doodan ku xambaartay halkuu allaha siiyey ku mahadin lahaa ee uu ka rumayn lahaa id wakhtigii ayuu la dooday xaajada ku tacalluji id wakhtigii ayuu la dooday qaala wuu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbii rabbigay alladii allaha weeyi yuxyii wax nooleeyo wayumiitu waxna dila mutacalaqii alxayaati walmowt waa la xadfay liyufiid alcumuum waxaa nooleeya lama odhan shay kasta oo nololi ka suurowdo si uu ugu dhacu u caam yeelo qaala waxau yihi markaa ninkii la dooday ibraahim ana aniguba uxiyi waxbaa nooleeya wa umiitu waxna waa dilaa qaala ibraahiimu ibraahim waxau yidhi fa ina allaha haddaba alleh sow wax ma noolaysi waxna ma dishid waa arrin shubhaa oo dee dadka caamadu ay ku dagmi karaan laakiin waxa uu keenay arrin cad oon cid ku dagmi kartaa aanay jirin oo waxau yidhi haddaba fa ina allaaha alle haddii arrinkaagu sidaa yahay ood waxna noolayso waxna disho fa ina allaaha alle haddaba ya'tii waxa uu ka keenaa bishamsi cadeedda min almashriqi bariga ayuu ka keenaa oo cadeedda ka soo saara cadeed ka soo bax ee fa'ti ka keen bihaa cadeeddii min almaqribi aduu galbeed halkay u dhacdo ka soo saar cadeedda fabuhita waa wareeray markaa alladii kii kafara gaaloobay huwa ladiigu wallaahu allana laa yahdi ma hanooniyo alqowma qolada aaalimiina aalimiinta ah halkaas ayaa lagaga garhelo xujadiisii ku go'day dee waxaa la yidhi cadeedu haddaba halkaa ay ka dhacda aduu ka soo saar ilaahay xaggan uu ka soo saaray aduu halkan ka soo saar markaasuu istaagay aayaddan waxaa ku sugan qisatu man xaaja ibraahiima fii towxiid illaahi wa rubuubiyatih kii nebi ibraahim kula dooday ilaahay waaxidnimadiisa iyo rabbinimadiisa iyo uluuhiyadiisa ayaa aayaddan ay ka warantay alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbi waxaa kaloo aayaddan ku sugan annicamu tubtiru saaxibaha idaa lam yataqi illaaha fiiha nicamtu qofka alla uu siiyey yacnii nicamta wuu ku kibraa haddaanu ilaahay kaga baqin oo ninkani dee nin boqortinimo alla siiyey ayuu ahaa boqortinimadii ilaahay uu ku garan lahaa ayuu ku gaaloobay oo wuxuu ula doodayaaba waa kibiro an aataahu llaahu lmulk marka nicmada haddaan rabbiga ku siiye lagu mahadin dee qooq iyo kibir baa laga qaadaa sida kan fabuhita waa ficil lafdigiisu muqayaru siiqo yahay macnihiisuna musame yahay oo afcaal baa jirta xagga yacni qaabdhismeedkeeda ama binaageedu uu yahay sidii majhuulka muqayaru siiqaha ilan fabuhita yacni afcaasha majhuulka ayaa qaabkaa loo dhisaa laakiin afcaal waxaa jirta iyadoo macnaheedii musame yahay oon majhuul ahayn laakiin xuruufteeda iyo lafdigeeda loo dhisay sidii majhuulka marka imika fabuhita hamoodin majhuul waa musame oo wuu wareeray weeyaan waa la wareeriye ma aha laakiin lafdiga uunbaa siiqadii majhuulka a muqayaru siiqaha wallaahu laa yahdi alqowma aalimiin oo ilaahay aalimiinta iyo gaalada in badan oo ka mid a sow ka soo hanuuniya waxaa loo jeedaa kuwa alla ku ogaaday inay gaalnimo ku baxayaan oo ku dhimanayaan kuwaasaan la hanuuninayn laakiin kuwii hidaaya u qoraydeen ku dhimanayn dee ilaahay waa soo hanuuninaya waxaa lagu magacaabay kan ibraahim la dooday namruud albaabili ayaa mufasiriinta qaarkood ku magacaabeen laakiin wax daliilo caddaynaya ma jiro qur-aankuna inta badan qisaska waxa uu ku kaaftoomaa maxalulcibra walcida halka lagu cibro qaadanayo ee lagu waantoobayo ee xikmaddu ku jirta wax lagu qaadanayo unbaa lagu kaaftoomaa laakiin tacyiinka in magaaladu tay ahayd la caddeeyo qofku kuu ahaa la caddeeyo taa waxba qur-aanku in badan ma xuso waayo macno badani kama hooseeyooo wax badanoo kusii jiraan jirin imika waxa muhiima uun qisada ninkan inuu la dooday waxa weeye nebi ibraahim tawxiidkiina kula dooday ibraahimna ka gar helay muhiimadda lagu cibro qaadanaya waa intaas laakiin magaciisa wax weyn oo inaga xidhan ma jiro alla waxau idhi alam tara ee alam taclam miyaanad ogey nebi allow ila ladii kii xaaja la dooday ibraahiima ibraahiima fii rabbi ay fii shaani rabbi arrinka rabbigii kula dooday ee tawxiidka iyo wujuudkiisa iyo jiritaankiisa maxaanu ugula dooday an aataahu llaahu lian aataahu allaahu ilaahay inuu siiyey darteed buu ugula dooday almulka boqortinimada oo mulkigii la siiyo alle ku garan lahaa ayaabuu gaalnimo ka qaaday id wakti ayaanu la dooday qaala wuu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbii rabbigay alladii waa allaha yuxyii wax nooleeya wayumiitu waxna dila qaala wuxuu yidhi isagiina ana aniguna uxyii waxbaa nooleeya wa umiitu waxna waa dila culimmadu waxay idhaahdeen laba nin oo u xidhan intuu midna iska soco yidhi midna qoorta laga gooyey ayuu yidhi aniguba sooniya kaana nooleeye kana dilay marka xaqiiqa ahaanna dee alladii khalaqa almowta walxayaat waa allah ka nolosha iyo geeridaba abuuray waa alleh ixyaaga loo jeedaana waa nolosha lafteeda asalkeedii kii keenay iyiyo dhimashadaba laakiin iminka kani kau leeyahay waa nooleeyey sababunbuu ugu noqday laakiin nolosha ma isagaa keenay ilaahay baa dee xayaatada siiyey laakiin sababunbuu ugu noqday dilidda uu sheeganayo dee isagu ma abuurin mowdka oo ma dilin laakiin sababunbuu noqday ta loo jeedaana waxa weeyaan min alcadam waxaan jirin in wax laga abuuro eh ma aha qof nool nolosha in loo baaqi yeelo loo daayo ilan uxyi kanuu leeyahay marka horeba wuu noolaa laakiin waan daayo oo ma dilin buu ujeedaa dee xayaatana taasi ma aha qaala waxau yidhi ana anigu uxiyi waxbaa nooleeya wa umitu waxna waa dilaa qaala ibraahiimu ibraahim waxa uu ku yidhi haddaba fa ina allaha alle ya'tii waa keenaa bishamsi cadeedda min almashriqi bari buu ka keenaa ee faati bihaa adigu shamsadii ama cadeeddii waxaad ka keentaa min almaqribi galbeedka halkaaduu ka soo saar fabuhita waa wareeray alladii kii kafara gaaloobay huwa isagu wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniya alqowma aalimiin qolada aalimiinta ah aw kaladii mara calaa qaryati wahiya khaawiya kaaftani waa masiidatu lita'kiid kaaftaas waxaa la yidhaha waa sila ama tawkiid waayo qur-aanka ziyaadiyo nuqsaan midna kuma jirto xaraf kastoo ku jira qawaacidda carabiga marka loo eego haddii zaa'id la odhan jiray fi lqur'aan zaa'id lama yidhaah waayo xaraf kastaa macnuhu u joogaa markaa kaaftani macnihii lagu yaqaanee tashbiiha ama tacliilka haddaanay faa'iideyneyn tawkiid bay faa'iideynaysaa marka waxaad odhanaysaa waa masiida litawkiid waxaa loo keenay tawkiid waa waa sila ama tawkiid marka waxay ka dhigan tahay aw kaladii alam tara ila aladii kii miyaanad ogeyn aw kaladii aw iladii bay ka dhigan tahay ama kii miyaanad ogeyn oo alamtaradaa hore ila ladiidaa hore ayaad ku cadfaysaa oo aw kaladii aw iladii ama kii miyaanad ogeyn kaasoo mara soo maray calaa qaryatin tuulo soo maray walxaal hiya qaryadaasi khaawiyatun mid dunsan ay tahay oo duntay oo baaba'day oo calaa curuushihaa saqafyadeedii ku duldunto ku baaba'day qaala waxa uu yidhi kaa soo maray almaaru kaa qaryada soo maraa waxa uu yidhi annaa sideebaa yuxyii uu u noolaynayaa haadihi tani allaahu alle siduu alle tan u noolaynayaa bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed dhimashadana wuxuu uga jeedaa dee magaalada baaliyowday ee baaba'day ee duntay sidee loo soo noolaynayaa iyo dadkeedii fa amaatahu llaah dabeed ilaahay waa dilay ninkii sidaa yidhi miata caamin waxaad usoo qadartaa oo falabita miata caamin dabeed wuxuu mootanaa boqol sannadood ilaa haddaad tidhaha faamaatahu llaahu ilaahay wuxuu dilay miata caamin boqol sannadood buu dilay yacnii boqol sannadood sanad walba in la dilayaa la moodi geeriduna dee laa tatafaawat wax kala qaybqaybsama oo sanado iyo maalmoo qaybsamo maaha oo wax daqiiqad ku dhaca iyo ilbidhiqsiyo marka macnaha waa dilay oo wuxuu mootanaa weeyaan falabitha usoo qadar famaatahu allah ilaahay waa dilay markaa ninkii oo falabia markaa wuxuu nagaaduu ku sugnaa yani meytidii miata caamin boqol sannadood ayuu mootanaa uma bacaa dabeed alla waa soo saaro macnaha waa nooleeyey qaala waxaa alla uu ku yidhi kam labita imisaad nagaatay ood mootanayd qaala waxau ihi labitu waxaa nagaadoon ku sugnaa oo aan mootanaa yowman maalin ow bacda yowm ama maalin barhkeed qaala waxaa alla ku yidhi bal taa iska daayo waa idraab ibaali ah macnaha yowm iyo barhkii toona maad mootanayne labita waxaad waxa weeyaan nagaatay oo aad mootanayd miata caamin boqol sannadood ayaad mootanayd ee fandur eeg ilaa acaamika cuntadaadii iyo washaraabika cabitaankaagii lam yatasanah isma bedelin oo ma doorsoomin acaam iyo sharaab waa laba waa muhane laba shay oo dee isku xigo weeyaan loo isku cadfay haddana lam yatasanah mufrad baa loo celiyey waayo waa tanziilu acaami washaraab mansilata shayin waaxid cuntadii iyo cabitaankii mar hadday wada socdaan ayaa waxaa loola dhaqmay sidii shay keliyahoo mufrad baa loola mucaamaloodo lam yatasanah ma doorsoomin cuntadii iyo cabitaankii midna ama waxaa bannaan acaamkana in loo qadaro ficil ka damba uu fasirayo oo waxaa tidhaha fandureeg ilaa acaamika cuntadaadii lam yatasanah ma doorsoomin isma bedelin wa sharaabika cabitaankaagiina eeg lam yatasanah ma doorsoomin wandur eeg ilaa ximaarika dameerkaagiina eeg facalnaa daalika usoo qadar sidaa waxaanu u yeelay litaclama qudrat allah si aad ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa u ogaato uu wax ku nooleeyo iyo walinajcalaka si aanu kaaga yeelno adiga aayatan aayad calaamad lagu cibro qaato linnaasi dadka aanu uga yeelo iyo si aad adiguna ugu noqoto dadka calaamad lagu cibro qaato ilaa yowmi ddiin ilaa maanta waynaka akhriyana dee qisadiisii lilcidati walcibra si loogu waantoobo wax loogu qaato alla waxau ku yidhi wandur eeg ilalcidaami bal hadda lafihii dameerkaagana eeg dameerkii oo baaliyoobo lafa sidoodii ah bal hadda lafaha dameerkaaga eeg markii uu soo noolaaday waxaa la doonayaa indhihiisoo shana isagoo arkaya in la tuso dameerka laftiisa sida loo soo noolaynayo isagoo isha ku haya wandur eeg ilalcidaami bal lafaha dameerkaagana eeg kayfa nunshizuhaa sidaanu kor ugu soo qaadayno yacni annashzu waa hinqashada marka kor loo hinqado ama loo kaco marka kayfa nunshizuhaa haa oo lafahaasa sidaanu kor ugu soo qaadayno uma naksuuhaa dabeedaanu u huwinano laxman hilib macnaha waxaa la tusay lafihii oo intay kor usoo kaceen mid walba teedii ay u tagtay oo haddana hilibkii la huwinayo biqudrat illaah falamaa tabayana markuu u caddaaday lahu isaga awooddii ilaahay iyo siduu alla waxu noolaynayay markay u caddaatay ayaa qaala waxa uu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaha in alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun u karuu awood badan u leeyahay haadihi alaaya ilaahay wuxuu kaga warramay qisada ninkaa tuulada intuu soo maray baciid ay la noqotee aad ay ula fogaatay meesha sidaa noqotay sida loo soo noolayn karo ayaa wax baciidoo fog ula muuqatay isna magaciisa waxaa lagu sheegay cusayr ninkaa soo maray cusayr buu ahaa qaryadana baytulmaqdis baa lagu sheegay laakiin labada midna daliil ma leh muhiimad badanoo ku jirtaana ma jirto waa inuu qisada laga qaato inta lagu waantoobayo lagu cibro qaadanayo markaas ninkaas markii uu qaryadaa iyo tuuladaa baaba'day yidhi siday u noolaan kartaa waxa weeyaan waxaa la tusay isaga laftiisii ayaa lagu dabaqay oo inta la dilay lasoo nooleeyey indhihiisiina waa la tusay iyadoo dameerkiisii lasoo noolaynayo waa si ugu cibro qaato oo waxa weeyaan awoodda ilaahay u aqoonsado waxaaba ka sii daran waxaa la tusay ninka boqol sannadood mootanaa ee dib loo soo nooleeyey cuntadii iyo cabitaankii iyo sahayduu sitay oo sideedii ah oon waxba iska bedelin baa la tusay biqudrat illaah waayo in allaha calaa kulli shayin qadiir sideedii iyadoo ah ayaa la yidhi bal eeg hadda waxaad cabaysa iyo waxaad cunaysa ilaahay waxa uu tilmaamay in sidaa loo yeelay si uu aayad iyo cibro ugu noqdo linnaas oo dadku u gartaan awoodda alle iyo qudradiisu wax walba inay ka weyn tahay markaasuu yihi qaala aclamu haddaba culimmadu lababa waa sheegeen haddii uu gaal ahaa aan rumaysnayn soo noolayntana aclamudu waxay noqonaysaa imikaan yaqiinsado rumaynaya hadduu qof mu'mina ahaa oo laakiin baciidsaday ilan mu'minka mararka qaarkood ayaa isagoo iimaan leh waxyaabaha qaarkood baa dee baciid la noqon kara isagoon gaal ahayn soo maaha marka hadduu mu'min ahaa laakiin arrintan ay la fogaatay uuna aclamadu waxay noqonaysaa imikaan siyaadsaday yaqiin iyo cilmi cusub oo aan si dhaba u huba ayay noqonaysaa alla waxa uu ihi aw kaladii aw iladii ama kii miyaanad ogay nebi allow mara soo maray calaa qaryatin tuulo soo maray walxaal hiya qaryadaasi khaawiyatun mid duntay oo baaba'day ay tahay oo calaa curuushihaa saqafiyadeedii ku duldunto ku baaba'day qaala waxau ihi kaa tuuladaa soo maray annaa sidee baa yuxyii uu u noolaynayaa haadihi tani allaahu alle bacda mowtihaa dhimashadeedii dabadeed tan sidee loo soo noolaynayaa famaatahu llah isagaaba lagu dabaqay sida alla waxu nooleeyo famaatahu llah dabeed ilaahay isagii buu dilay oo falabisa uu soo qadar miata caamin boqol sannadood buu nagaadu mootanaa uma bacaahu dabeed ilaahay dib buu usoo saaro oo usoo nooleeyey qaala waxauu ku yidhi alla markaa kam labisa imisaad nagaatay ood mootanayd qaala waxa uu yidhi labitu waxaan nagaaday yowman maalin aw bacda yowmin ama maalin barhkeed way la yaraatay qaala waxaa alla uu ku yidhi bal taa iska daa waa idraab ibdaali ah taa iska daayo maalin iyo barhkeed toona maad nagaane labista waxaad nagaatood mootanayd miata caamin boqol sannadood ee fandur bal eeg ilaa tacaamika cuntadaadiiyo wa sharaabika cabitaankaagii lam yatasanah isma bedelin oo ma doorsoomin wandur waxa kalood eegtaa ilaa ximaarik bal hadda dameerkaad wadatay eed sahayda ku sidatay ama aad fuushanaydba bal isagana hadda eeg alla waxa uu yidhi markaa wandur eeg ilaa ximaarik dameerkaagiina eeg waxaad u soo qadartaa facalnaa daalika litaclama qudrat allah waxaanu sidaasoo dhan u yeelay si aad u ogaato ilaahay awooddiisa iyo walinajcalaka si aanu kaaga yeello aaya calaamad iyo astaan linnaasi dadkaanu kaaga yeello oo calaamad lagu cibro qaatoo lagu waantooba aad dadka ugu noqoto wandur eeg ilalcidaami dameerkaagaa lafihiisa bal hadda lafaha dameerkaagana eeg lafahaasi eeg kayfa nunshizuhaa sidaanu kor ugu soo qaadayno uma naksuuhaa dabeed aanu u huwinano lafahaasi laxmaa hilibkii aanu u huwinano falamaa tabayana lahu markay ninkii u cadaatay falamaa tabayana markuu u cadaaday lahu isaga awooddii iyo qudradii alle iyo noolayntii markay u caddaatay qaala waxa uu yidhi aclamu waxaan ogahoon yaqiinsanahay ana allaaha in alleh calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii u awood iyo qudro badan uu yahay waid qaala ibraahiimu waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tuumin qaala balaa walaakin liyaطmaئina qalbii wadkur xus nebi maxamedow dadkana xasuusi id waktigii ama goortii qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii itus kayfa tuxyii sidaad u noolaysa almowtaa kuwa dhintay marka waa min baabi ziyaadati اliطmi'naan isagoo mu'mina oo yaqiinsan inuu yaqiin sii ziyaadsaduu doonaya ee kama shakisna xaasha wakalla ma shakiin laakiin ziyaadatu iطmi'naan unbuu dalbuu doonay qaala waxaa alla uu ku yidhi awalam tuumin oo ibraahiimow miyaanadi rumayn inaan wax soo nooleeyo qaala waxa u ihi ibraahim balaa haa waan ku rumeeyey rabbigayow wamaa sa'altuka hayra muminin usoo qadar istidraagga si taa wax looga soo reebo wamaa sa'altuka daalika hayra mu'minin arrinkaana kuumaan weydiin anoon rumaysnayn walaakin liyaطma'ina qalbii walaakin sa'altuka liyaطma'ina qalbii ha yeeshee waxaan kuu su'aalay uun si uu qalbigayga u xasilo oo laakinta waxaa laga soo reebayaa oo istidraag ku tahay wamaa sa'altuka hayra mu'minin su-aasha iimaan la-aan igumay xambaarin ee waxaan kuu su-aalay inaan sii siyaadsaday iimaan qaala waxa uu ku yidhi alleh fakhud haddaba soo qaboo qaado arbacatan afar oo min atayri shimbiraha ka mid ah oo fasurhunna u soo leexi shimbiraha ilayka xaggaaga ama fasurhunna jarjar oo googo oo waaxwaaxiye yani waxa weeyaan qayb qayb u kala jarjar ilayka ay mumaalatan ilayk xaal ay shimbirahaas yihiin kuwa xaggaaga loo soo leexiyey uma jcal dabeed waxaad ka yeeshaa calaa kulli jabal buur kasta dusheeda buuraha kugu xeeran oo minhunna buuraha ka mid ah ilan kullu jabalka ayaa laga fahmay macnaha cumuumka inay jibaal buuro badan yihiin kullu jabal marka minhunna jibaasha laga fahmay halkaa inaad u celiso ama shimbiraha aad u celiso aad tidhaahdo uma ajcal dabeed yeel calaa kulli jabalin buur kasta dusheeda yeel juz-an qayb oo minhunna shimbiraha ka mid ah uma dcuhunna dabeed u yeedh ya'tiinaka way kuu iman sacyaa ay saaciyaatin xaal ay ordayaan oo ay duulayaan iyagoo yaaciyay kuu iman waclam waxaanaad ogaataa ana allaha in alleh casiizun kii haalib ee gacan sarreeya mar walba inuu yahay ee makhluuqaadkiisa muquuniya xakiimun ee xukm iyo xikmadba isagu iska leh shayna aan meeshiisa la seegine halka ku habboon dhiga wax walba aayaddanna waxaa ku sugan qisatu alabi sayidina ibraahim ru'yata ixyaai ilmowta wa wuquuci dalik qisada uu alla kaga waramay nebi ibraahim inuu ilaahay ka dalbaday inuu tuso sida alla waxu nooleeyo tiina sidii bay u dhacday oo ilaahay waa tusay waxaanu doonayey wuu hayey cilmulyaqiin laakiin caynulyaqiin ayuu doonayey inuu indhihiisa ku arka yaqiinta cilmi ahaan waa u hayey laakiin indhaha inuu ku arkuu doonayey oo waa loo kulmiyey dee cilmulyaqiin iyo caynulyaqiinkiiba waa loo kulmiyey oo ilaahay waa kaa tusay waxaa laga qaadanaya walaakin liyaطmaئina qalbii ziyaadaة اliimaan iimaanku inuu ziyaado dee hadduu ziyaado waanu noqsaamaa waana madhabka ahlu sunnaha oo aliimaanu yaziidu biاطaaca wayanqusu biاlmacصiya iimaanku طaacaadkana waa ku kordhaayo kor buu ugu kacaa macaasidana waa ku nuqsaamayo hoos buu ugu dhacaa marka walaakin liyaطmaئina qalbii wuxuu dalbaday in yaqiin iyo iimaan ugu kordho markuu arko ilain araggaa ka xeel dheer cilmiga ah dabeed waxaa lagu yidhi afartaa shimbirood intaad soo qabato ood qurub qurub iyo qayb qayb u kala googoyso qaybba buur saar dabeed u yeedh iyagoo ordayay kuu iman markaa ogow ilaahay inuu yahay casiizun xakiim sidii baanay u dhacday oo ay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu fuliyey marka waxaa laga qaadanayaa uun waxa weeyaan dee awoodda alleh subxaanahu wa tacaala inay wax walba waxa weeyaan koobsanayso mid xadidan aanay ahayn laa yamtanicu shayun fi lqudra wax ilaahay cajsi geliye awooddiisu ma jiro in allaha calaa kulli shayin qadiir mu'miniintuna ambiye iyo rusulba ha ahaadaane way dalbi karaan in iimaankooda iyo yaqiintoodu ay sii korodho oy darajo siyaadsadaan alla waxau yihi wadkur xus dadkana xasuusi id waagii qaala uu yihi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi rabbigayow arinii itus kayfa tuxyi lmowtaa sidaad kuwa dhintay usoo noolayso bal itus qaala alla wuxuu ku yidhi awalam tu'min oo miyaanad rumayn qaala waxau yidhi balaa haa waan rumeeyey balaadana siday horey noo soo martay waxaa la yidhaha waa fii jawaabi nafyi oo nafyi ayay jawaab u dhacdaay oo ihbaat bay markaa faa'iidaysaa marka nacam in la yidhahdaa waa qalad oo ibnu cabaas waa kii yidhi markii alla uu ku yidhi alastu birabbikum qaaluu balaa low qaaluu nacam lakafaruu hadday nacam odhan lahaayeen waa ku gaaloobi lahaayeen waayo marka nafyi ka horeeya alastu birabbikum nacam haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa nacam lasta birabbina laakiin balaadu haa rabbiga yaa tahay weeyi marka iminka nafyi baa ka horeeya awalam tu'min markaa saxdu waa balaa haa waan ku rumeeyey nacam lagu jawaabi maayo mar hadduu nafyi ka horeeyo qaala waxau ihi ibraahim balaa haa waan ku rumeeyey wamaa sa'altuka dalika hayra mu'minin usoo qadar waa halka wax laga istidraagaya laakiinto laga soo reebayo su-aashaa kuumaan weydiin anoon ku rumaysnayn iimaan la-aani igumay kalifin walaakin sa'altuk ha yeeshee waxaan kuu su'aalay liyaطma'ina qalbii si qalbigayga u xasilo yacnii iimaan la-aan kuumaan su'aalina waxaan kuu su'aalay si uu qalbigaygu u xasilo oo iimaankaygu u ziyaado qaala waxau alla ku yidhi fakhud haddaba soo qaba arbacatan afar oo min aayri shimbiraha ka mid a soo qaad oo fasurhunna usoo leexi ilayka xaggaaga usoo iiliyo usoo leexi ama jarjar labadaba waa lagu fasiray uma jcal dabeed waxaad yeeshee calaa kulli jabalin buur kasta oo minhunna buuraha ka mida juz-a qayb yeel intaad googoyso qayb walba buur dhekada ka saar ama uma jcal waxaad ka yeeshaa calaa kulli jabalin buur walba dusheeda juz-an qayboo minhunna shimbiraha ka mid ah uma dcuhunna dabeed u yeedh ya'tiinaka waa kuu iman doonaan shimbirihii sacyaa iyagoo yaacayo ordaya waclam waxaanad ogaataa ana allaha in alla casiizun uu yahay mid haaliba oon cidina beegsan karin xakiimun oo aan khaldamin oo shay walba halkiisa ku habboon dhiga مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة maalu ladiina ay maalu infaaqi ladiina kuwii waxbixintoodu maalkooda iyo tusaalahoodu wuxuu la mid u yahay kuwaasoo yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili اllaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka ku bixinaya kuwa waxbixintooda waxa maalkooda iyo tusaalahoodu uu la mid yahay ka maali xaba sidii xabad hadhuudha ama waxa weeyaan arabiki ama raashinka noocyadiisa kala duwan xaba waa firida yar ama iniyaha yar ee waxa weeyaan dhulka marka la beeraya dee lagu rido waa xabadaa yare hadhuurhka ama arabikida ah marka kuwaasi nafaqaadka ay ilaahay dartii u bixinayaan waxay la mid yihiin ka maali xaba sida xabadaa yare hadhuurka oo kale xabadaasoo ambatad bixisay sabca sanaabila toddoba sabuul yani sabuulku waxa weeye inta isku xidhan ee madaxee sidaa u kacda waxa weyan haruurka ama arabikida intaa madaxa isku xidhan ee iniyaha ama midhaha badanna xambaarsan weeyaan sabuulka ama sumbulku marka waa xabad keliya oo bixisay sabca sanaabila toddoba sabuul ama toddoba madax bixisay oo fii kulli sumbulatin sabuul kasta ama madax kastooy bixisayna uu ku sugan yahay miatu xaba boqol midh ay ku sugan yihiin oo dee haruurka la beerto madaxa uu bixiyo oo adiga arkay dee inta midha iyo iniya saaran arabikida xasiidii waxa weeyaan midhaha ay bixiso madaxa ay bixinayso dee imise midh baa ku yaalla markaa sabuulku waa intaa isku taalle ee baxaysa ee midhaha badani ku yaallaan wallaahu allana yudaacifu markaa sumbul waa luqadii carabiga soomaaligana sabuulun baynu dhahnaa ama madaxa wallaahu allana yudaacifu waa u libinlaabaya iminka markaa xabad iniya ama xabad keliya oo arabiki ama hadhuudh ah oo waxa weeyaan boqol xabadood ku yaalaan waa imise midh waa toddoba boqoloo midh wallaahu yudaacifu weliba ilaahay wuu sii libinlaabaya oo waxa uu libinlaabayaa liman yashaa cidda uu doono inuu u libinlaabo wallaahu alla waasicun waa kii ballaadhan ee deeqdiisi iyo cilmigiisuba ay ballaadhan yihiin iyo raxmaddiisuba caliimuna cilmi badan marka waxaynu iminka isku shabahnay nafaqaadka iyo xubuubka waxay bixinayaan iyo midhihii la beerayaynu isku shabahnay ilan sidaasaa munaasab isku ah oo waxaynu idhi maalu nafaqaati ladiina ama infaaqi ladiina ilayn alladiina oo dadkii ah xabatin laguma maali karo midhaha marka waxaynu usoo qadareen mudaafka ah maalu nafaqaati ladiina haddii alladiina sidaa loo daayo oo dadka lagu daayana xabatintaa loo soo qadarayaa alkhaaris aw ilbaadir kii beerayey ee midhaha dhulka ku beerayey si ay isku qaabisho in dadka ashkhaasta ashkhaasta lagu shabaho marka ama ashyaada laysku shabahaya ama ashkhaasta haddii aynu taqdiirka ka dayno ta hore ta dambead usoo qadari haddaad ta dambe taqdiirka ka daysana ta horead usoo qadari way isweydaaranayaan haddaynu tan hore taqdiirka ka dayno maalu ladiina kuwii tusaalahoodu waxa weeye maynaan qadarin waxba kuwii tusaalahoodu waxa weeyaan kuwaasoo yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaah ilaahay dartii u bixinaya kuwaa tusaalahoodu waxa weeye maaha nafaqada iyagaa la maalaya oo lagu lagu shabahaya kuwaa tusaalahooda iyo maalkoodu waxa weeye ka maali xabatin ay ka maali haarisi xaba aw baadiri xaba ka midhaha beeraya ayuu la mid yahay markaa kii midhahan beerayey ayaa kuwaa wax bixinaya lagu maalay oo sida midhahani u badanayaan ay u barakoobayaan ayaa infaaqaasina u badanaya oo u barakoobaya maalu ladiina kuwii maalkoodu yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaahi alla dartii u bixinaya ka maali xabatin ay ka maali haarisi xaba xabadaa midhaha ah kii beeraya ayay la mid yihiin xabadaa midhaha ahoo ambatad bixisay sabca sanaabila toddoba madax bixisay ama toddoba sabuul fii kulli sumbulatin oo sabuul walba ama madax walba dhexdiisa uu ku sugan yahay miatu xaba boqol midh ay ku sugan yihiin wallaahu allana yudaacifu waa u liminlaabaa liman yashaa cidda uu doono wallaahu alla waasicun kii ballaadhan weeyi calimuna cilmi badan aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku bixinaya uma laa yutbicuuna dabeed aan raacinayn maa anfaquu wixii ay bixiyeen manan tarsheegasho inay u tirsadaan waxay bixiyeen oy u manno sheegtaan iyo walaa adan dhibaato toona oo qowl ahaan iyo ficil ahaan midna aan dhibaato u raacinayn lahum kuwaasi waxay leeyihiin ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfan cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwii murugoonaya aayaddanna labadan aayadood waxaa lagu tilmaamay aayadda hore darbu lmaal lilmunfiqiina fii sabiili اllah kuwa ilaahay dartii wax u bixiya ayaa maal iyo tusaale loo soo qaatay oo waxaa lagu shabahay xabaddaa firida haruurkee dhulka inta lagu riday intaasoo madax intay bixiso madax walba intaasoo boqoloo xaba ay ku jiraan ayaa lagu maalay sidaasoo kale ayaa waxay bixiyaan u badanayaan dadka ilaahay dartii wax u bixiya fii sabiili illaah sida saxdaa waa jihaadka dagaalka alla dartii loo dagaalamayo wixii lagu bixiyo ayaa fii sabiilillaahida looga jeedaa waxaa kaloo raacsan xajka waayo rasuulku faina alxaja fii sabiili illah ayuu yihi sala allahu calayhi wasalam marka xajka wixii lagu bixiyaana waa fii sabiili illaah culimada qaarkood waxay haleeshiiyaan fii alab alcilm waayo man kharaja fii alab alcilmi fahuwa fii sabiili illahi xataa yarjic laakiin khayraadkii kale in la yidhaho waa fii sabiili illaah waa qowl marjuux oo laga xoog badan yahi waayo dee aayadda fii suurati towba inama sadaqaatu lilfuqaraa ee sideedda sinfi lagu tiriyey haddii waxa weeyaan zakadu ay ku baxayso khayr kasta iyo daaco kastaba haddii lagu bixinayo dee maxaa asnaaftan laga tirinaya sideedee kala dambeeye waxa weeyaan loo tiriyey marka fii sabiilillaahidu waxay ku qaydan tahay jihaadka iyo xajka alabulcilmigana culimada qaarkood waa ilxaaqiyeen laakiin daacaadkii kale waa ka duwan yihiin oo dee qofkii wejiyo kalu wax ku bixin karaa laakiin tafsiirka fii sabiili illaahi tafsiirkiisa saxdii waa jihaadka iyo xajkaas ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa xoolahooda ku bixiya fii sabiili illaah ee aan raacin manna sheegasho iyo dhibaato inay abaal leeyihiin halkaa waxaa laga fahmayaa xusuulu ajri اlinfaaqi mucallaqu bicadami اlmani wاlada ajarka iyo abaalka infaaqa laga helayo waxaa lagu xidhay inaan manna sheegasho iyo dhibaato la raacin haddii kale ajarkii waa kaa buraya haddii waxaad bixisaba aad tidhaahdo sawtan kaa ku siiye een kaa ku siiye een sidaa yeelay dee abaalkaagiiba adaa dib u cunay waa inaan hadalka daba keenin waayo manigu waa tacdaadu nicam inaad qofka u tar sheegato ood u tirsato wax alla waxaad maalin u tartay dadka qaarkood ayaa maalin qofka markay isqabtaan awal iyo aakhirba wuu usoo nakhtiimaya miyaanan kaa kuu qaban miyaanan halkaa ku geyn dee ma ilaahay dartii baad wax ugu qabatay mise adiga inuu ku yeelo ku daba socdo haddaad ilaahay dartii u qabatood ilaahay la mucaamaloonaysay waxaad bixisay ha soo hadal qaadin wuu kaa horeeyaaye haddii kale waad iska baabi'isay dhibaatana inaan laga dabageyn si ajar iyo abaal looga helo oo lahum ajruhum waxay ku xidhan tahay uma laa yutbicuuna maa anfaquu manan walaa adaa haddii kale ajarkii adaa iska buriyey xoolihiina waa kaa baxeen abaalkiina waad seegtay cinda rabbihim waa darajada iyo fadliga iyo saraynta oo haddii tusaale ahaan lagu yidhah walilahi maal aclaa yani madaxweynaha ama boqorka ama ninkaasaad agtiisa wax ku leedahay dee waad kala ballaadhanaysa waad kala badanaysaa soo maaha ilaahay agtiisa ninka lagu xawilay maxaad u malayn sow meel weyn maaha marka cinda rabbihim mar walba waxaa loo soo celceliyaa waa saraynta halka wax kuu yaalaan eed hiigsanaysaa sida u sarayso allah waxau ihi maalu ladiina kuwii maalkooda iyo tusaalahooda waxa weeye yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaah ilaahay dartii u bixinaayey kuwaa maalkoodu waxa weeye ka maali xabatin ay ka maali haarisi xaba mid midho xabad midho ah beeray ama maalu nafaqaati ladiina kuwii nafaqaadka ay bixinayaan tusaalahoodu waxa weeye kuwaasoo yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku bixinaya kuwaa jihaadka xoolahooda ku bixinaya nafaqaadkaa ay bixiyeen wuxuu la mid yahay ka maali xaba sidii xabad haruudha ama arabikiya ama dee raashin kale ah sida xabaddaa keliya xabadaasoo ama midhahaasoo waa xabad ambatad soo bixisay sabca sanaabila toddoba sabuul soo bixisay oo fii kulli sumbula sabuul walba dhexdiisa ay ku sugan tahay miatu xaba boqol midhood ay ku sugan yihiin boqol xabadood wallaahu allana yudaacifu waa u liminlaabaa liman yashaa kaw doona inuu u liminlaabo wallaahu alla waasicun waa kii ballaadhan caliimuna cilmi badan aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku bixinaya uma laa yutbicuuna dabeed aan raacinayn maa anfaquu waxay bixiyeen manan mana sheegasho aan raacinayn iyo walaa adan dhibaato toona lahum kuwaasi waxay leeyihiin ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin waa meel sare walaa khawfan cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwii murugoonaya wallahu aclam